إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحصان يوم الدين أما بعد aan ku soo jirnay kitaabka al-usuul min cilmi اlusuul iyo sharxiisii taqriib اlxusuul gaar ahaan nahyiga ayaan ku dhex jirnay waxaan si gaara ugu dhex jirnay hadalka uu yidhi musanifka moxamed ibnu saalix alcuthaymiin qaacidatun qaacidat lmadhab hada wa qaacidatu madhabi fi lmanhiyi canhu qaacidada oo madhabka xanaabilada shaygii layska nahiyey goormuu baatil noqonaa goormuuse saxiix noqonaa taas qaacidada sharxeedaan ku dhex jirnay lix suuray leedahay suuradda afraada dersigaanu nooga bilaabanaa asuuratu raabica suuradda afrayda an yacuuda nahyu nahyigi waa inuu u laabto ilaa shardi lmanhiyi canhu shaygii layska reeba shardigiisa fii mucaamalatin mucaamalo dhexdeedna ugu laabto suuradda afraydaa waxay tahay nahyigu wuxuu u laabanaa shayga layska reebay shardigiisa shardigiisu u laabanaa waana mucaamalo markaasoo kaleeto waxa weeyaan waa faasid mucaamaladaas oo shaygaas la yska reebay wuxuu noqonayaa faasid nahyiguna wuxuu keenayaa baatil nahyiguna butlaan ayuu keenayaa wadaalikaasuna mithlu nahyi waa reebidda la yska reebay oo kale can bayci alxamli uurku jirka beeciisa waxa weeyaan ilmaha caloosha ku jira ee hasha geel caloosheeda ku jira ama saca calooshiisa ku jira ama rida caloosheeda ku jira ama laxda caloosheeda ku jira ilmahaas caloosha ku jira keligood beecoodu ma ansaxayo haddii hooyada lagu gado beec waa ansaxa laakiin ilmahaas caloosha ku jira keligood in la gado ma ansaxayo wadaalika mithaalkii mithlu nahyi waa reebidda la yska reeboo kale can bayci alxamli uurku jirka beeciisa maxaa yeelay lianna alcilma ogaalka la ogaado bilmabiici badeecada shardun waa shardi shardigaasoo lisixati lbayci beeca ansixidiisa usugnaaday beeca shuruuddiisa waxaa ka mid ah badeecada la gadayo in la ogaado cilmi loo yeesho waxaa caloosha ku jirana cilmi looma laha caloosha waxaa ku jira cilmi looma laha oo ilmahan caloosha hasha ku jira mathalan qofna cilmi uma laha siday intay leegyihiin inta neef ay noqon doonaan inay nolol ku dhalayn inay geeri ku dhalanayaan iyagoo baktiya soo dhacayaan cid kala garanaysaa ma jirto fa idaa baaca hadduu qofkii gado alxamla uurka jirka fa idaa baaca shaqsigii hadduu gado alxamla uurku jirkii oo uu janiinkii gado lam yasixil baycu beeci ma ansaxaayo beecaasu ma ansaxayo muxuu ansixi waayey liannahu nahyigii yacuudu wuxuu laabanaa ilaa shardii beeca shardigiisii shardi shuruuddii beeca ka mid aha maqan oo shayga la gadayo badeecada in oqoon loo leeyahay ayaa shardi aheyd hadda waxaan oqoon loo lahayn oo majhuuloo laga jaahil yahaa la gaday wakadaa sidaas ayuu noqonayaa ayu nahyi nahyi kasta nahyigoo yatacallaqu ku tacalluqa bishuruudi alijaara ijaarada shuruuddeeda aw irrahani ama rahanta shuruuddeeda aw ilwaqfi ama waqafka shuruuddiisa aw innikaaxi ama nikaaxa shuruuddiisa ow gayrihaa ama intaas keyrkood shuruuddooda oo min almucaamalaati mucaamalaad ah dhammaan wax alla wixii ku tacalluqa waxa weeyaan oo nahyi ah oo layska nahyey mathalan ama ijaarada ama rahanta ama waqafka ama nikaaxa ama mucaamalaadka kale hadduu nahyigu u laabanayo shardiga beecu ma ansaxayo maxaa yeelay mucaamalo beeceedii maqan yahay ayuu noqonayaa mucaamalo beeceedi noqo maqan yahay ayuu noqonayaa mucaamalada ama see cibaadada wax alla wixii shuruuddoodu maqnaadaanna ma ansaxaan asuuratu alkhaamisa suruudda shanayda asuuratu suuradda suuradda alkhaamisatu ee shanayda suuradda shanayda ee waxa weeyaan manhiyu canigu uu yeelo karo an yacuuda nahyu nahyigu waa inuu u laabto ilaa amrin amar amarkoo khaarijiyin khaarij loo nisbeeyey fii cibaadati cibaadadan uu ugu laabto shay ayaa layska nahiyey laakiin nahyigaanu u laaban mayo cibaadadan xaqiiqadeedii daatadeeda u laaban maa shardigeedana u laaban maa meel kale u laabanasha nahyigaanu marka cibaadadii iyo shaygii layska nahiyey waa kulmeen laakiin nahyigu ku dhici mayo cibaadada oo cibaadada daatadeeda layskama nahiyin cibaadada shuruuddeedana layskama nahiyin si kalay u kulmeen taasoo kale fasaad keeni mayo qofka cibaadadaanuna gaar weeye waa ansaxaydaa nahyigaanuna waa gaar oo qofku waa ku dambaabaya saasaa laleeyahy markaas oo kale wadalika mithaalkii mithlu nahyi waa reebidda la yska reeboo kale can lubsi rajuli ninka xidhashadiisa cimaamatan cimaamad uu xirto cimaamadaasoo min xariirin xariir ah waxa weeyaan nahyi ayaa ku soo aroor raggu inay xariir xirtaan ninkiioo cimaamad xariira madaxa ay ugu xidhan taha salaad tukaday cawradii kale waa u asturan tahay dharkiisii xalaashahay ugu asturan tahay dhar xalaal aho u bannaan inuu xirto ayaa cawradii ugu asturan tahay laakiin cimaamada madaxa ugu xidhan cimaamaddana waa laga nahiyey ragga salaadiiu tukaday waxaa laleeyahy markaasoo kale salaaddu waa ansixi sababtoo ah salaada lagama nahiyin shuruuddeediina maaha wax laga nahiyey oo waxa weeyaan dharka cawrada ugu asturan tahay ilaa cawrada in la astura waa shardi oo min shuruudi salaa waa dhar ay u bannaantay inuu xirto marka sidiisa kaleu dembi ugu jiraa cimaamadan uu madaxa ku xirto xariirta ah waxaa la leeyahay salaaddu markaasoo kale waa ansaxee maradan madaxa ugu xidhanoo xariirtana wuu ku dambaabaa sidaasaa la leeyahy falaw sallaa hadduu tukado qofkii walxaalna uu tukado caleyhi korkiisa cimaamatun cimaamatu xariirin cimaamad xariira ay ahaatay lam tabdul salaatuhu salaadiisu burime maxaa yeelay lianna arkaana salaati salaada arkaanteeda iyo wa shuruudahaa salaada shuruuddeeda salimatun waa mid nabad qabta min annahyi nahyigaanay ka nabad qabtaa wanahyu nahyigu caa-idun wuxuu laabanaa ilaa amrin amar arrinkaasoo khaarijiyin khaarij loo nisbey arrin ka baxsan salaada salaad iyo wax ku tacalluqa midna maahan xariirtu sideeda ay ragga xaaraan uga tahay salaad ha ku jiro yuusan ku jirin mar walba waa ka xaaraan waa arrin salaada ka baxsan marka arrinkaanu wakadaa sidaasoo kale u ahaaday low facala qofku hadduu sameeyo shay-an shay shaygoo min almuxaramaati waxyaalaha layska xaaraamtinimeeyey ka mid a allatii muxaramaadda taxrumu xaaraanta ah fii xaqi saa'imi qofka tukan xaqiisa waa ka xaaraan wakayri qofka sooman aan rabaa fii xaqi saa'imi qofka sooman xaqiisa waa ka xaaraan wa gayrihi hayri saa'imi qofkan soomnayna waa ka xaaraan shay waxa weeyaan qof sooman iyo qof kaleba ka wada xaaraan ah aa qof soomanu sameeyey wadaalika mithaalkii kalkiibati waa xan oo kale qofuu xantay walkidbi been oo kal beenu sheegay wa namiimati muslim isku dirid oo kale waxaasoo dhanu xanta beenta dad isku diridda waa arrimo xaaraan ah qofka sooman iyo qofkan soomanayn kulli waa ka wada xaaraan fa innahu shaaniye yasixu waa ansaxaa sawmuhu qofka soonkiisa maca alifni dembi iyadoo la jiro marka qofkii soomanaa hadduu dunuubta nuucaana ku dhaco sida qof u xantay sida beenuu sheegay sida dad uu isku diray hadduu arrimahaa sameeyo arrimahan xaaraamnimadoodu soon kuma tacalluqdo waa arrimo weligoodba iska xaaraana qof sooman iyo qof kaleba waa ka xaaraan hadduu marka qof soomanu sameeyo waxaa laleeyahay qofkan soomkiisu waa ansaxay oo arkaantii iyo shuruuddii soonku waa u taagantahay waa u dhammaystiran tahay waana dambaabay oo soonkiisi ajarka heli maayo soonkii waa ansaxa waajibki waa ka dhacaa laakiin ajarkii uu heli lahaa waxaa baabi'inaya dembigan oo waxa weya shay xaaraanuhu ku daray cibaadadii asuuratu saadisa suuradda lixayda ee suurad suuradaha manhiyu canuga ka mid ah an yacuuda nahyu nahyigi waa inuu u laabto ilaa amrin amar amarkaasoo khaarijiyin khaarij loo nisbeeyey fii mucaamalatin mucaamalo dhexdeedna uu ugu laabto waxa weeyaan arrin oo aan ku tacalluqin shaygan qofku samaynayo oo laga nahiyey uu ku dhacay waana mucaamalo wuxuu samaynaa mucaamaluu ku jiray mucaamalada beeciiyo kaleto kiradiiyo kale nikaaxi waxaaso dhan mucaamaladaa la yidhahdaa arrin mucaamalahahu ku jiraa mucaamalada shuruudda arkaanteedu waa u dhammaystiran tahay laakiin wax kaloo laga xarimay uu ayuu ku sugan yahy taasoo kale mucaamaladu waa ansaxdaa laleeyahay shaygan kaleo laga xarimo ku sugan yahayna waxa way qofku isagaa ku dambaabaya isagaa ku dambaabaya wadaalikaasu mithlu nahyi waa reebidda la yska reeboo kale can ilkishi khiyaanada falow baaca shaksun qof hadduu gado farasan faras faraskoo maciiban la ceebeeyey cayban ceeb ceebtoo yaclamu uu og yahay walam yukhbir qofka gadayaana uusan u sheegin almushtariya kan ka gadanaa bidaalika ceebtaas qofaa faras gaday maalan ceebley faraskan waa jiran yahay maalan ceeb uu leeyahay waana uu ku og yahay ceebtaas suuquu keenay qofaa ka gatay qof kale uma uusan sheegin ma dhihin war ceebtaasuu leeyahy lam yabdul ilbaayicu baaci ma burayo lianna nahya nahyigan yacuudu wuxuu u laabanaa ilaa amrin amar amarku khaarijiyin khaarij loo nisbeeyey oo ka baxsan beeca wa yahbutu waxaa u sugnaanaa lilmushtari qofka gatay oo faraskaas gatay oo lacagta baxshay alkhiyaara khiyaar usugna khiyaara usugnaana waxaa laleehay beec horta waa ansaxay sababtoo faraskan waa badeeco waa u jeedaa waa uu arkaa khiyaarkiisuu ku gatay beec waa ansaxay laakiin maadaama qofkan wax gatay badeecadiisii dhibaato uusan ku ogeyn ay ku jirto hadhow markuu ogaado hadday rabto toban sano kadib ha noqoto khiyaaru leeyahy khiyaar cay baa la idhaahdaa mar alla marka uu ogaado inta soo celiyo faraskii kaanuu leeyahay si lacagtaydii waa ay khiyaantay waana xaq u leeyahy mana uu diidi karo mana diidi karo sharcan macnaha sharciga kuma diidi karo uma banaano sharciga inuu diida marka beec waa ansaxaa laleeyahay laakiin hadhow khiyaar uu yeelana qofkii wax gata wakadaa sidaasoo kale u ahaaday idaa talaqaa hadduu qofku ka hor tago aljalaba badeeca lasoo wado badeeca suuqa loo soo wado meel laga keenay oo maalan ari duurka laga keenay geel duurka laga keenay badeeca dabadda laga soo dejiyey intaan qofkii badeecada watay suuqa imaanuu meel dhex uga hortegay markaasuu yidhi badeecadaan iga gado badeecadan iga gado ayuu yidhi intuusan waxa weeyaan suuqii keeni markaasuu sidaas uga gat sidaas uga gat suuqiina kama warqabo qiimi waxay ka joogaan beecu waa ansaxa laakiin hadhow suuqa markuu tago hadduu ogaado in la khiyaanay khiyaaruu leeyahy qofka wakadaa sidaasoo kale wahadaydaa talaqaa qofku hadduu ka hor tago aljalaba badeeca lasoo wado falbaycu beeca saxiixun waa saxiix lianna nahya nahyigu caa-idun wuxuu u laabanaa ilaa amrin arrin arrinkoo khaarijiyin khaarij loo nisbeeyo beeca ka baxsan waidaa atal baa'icu qofkii wax gaday assuuqa fa huwa bilkhiyaari waidaa atal baa'icu qofkii badeecadan iska gaday qofkii badeecada waday ee laga hor yimid ee meesha dhexe looga gatay wa idaa atal baa'icu baa'ici markuu yimaado assuuqa suuqa fa huwa qofkaas baa'ica bilkhiyaari khiyaaru ku sugan yahay markuu ogaado badeecadiisi waxay suuqa ka joogtay khiyaaru leeyahay hadduu ogaado in la dhacay waxa weeye wuxuu leeyahay beecin waa igu dhacday mana yeelaya mana aanan ogeyn suuqa iyo celi beecaydi hadduu ogaado inta qiimo sax wax looga gatayna dee waa siduu gaday wa idaa baaca haddii qofku wax ka gado calaa mustarsilin mid iska sii daysan mustarsilka isagaa fasiraya waa qofkan wax iska gorgorin oo markasta beeca lagu dhaco wa idaa baaca hadduu wax ka gado calaa mustarsilin mid sii daysan wa huwa mustarsil waxaa la yidhaah wa huwa mustarsilka man qof weeye jahila ka jaahil noqday alqiimata qiimaha oo aan garanayn qiimaha wax la gado walaa yuxsinu aana wanaajin karin almumaakasata gorgortanka waa qof qiimahana ka jaahil ah aanna si fiican wax iskaga gorgori karin qof sidaasuu wax ka gaday marka qofkii badeecada haysta fal baycu baycu saxiixun waa saxiix lianna nahya nahyiga caa-idun wuxuu u laabanaa ilaa amrin amar amarkoo khaarijiyin khaarij loo nisbeeyey wa idaa habana hadduu dhaco marka habnan dhac hayra muctaadin aan laga caado dhigan waa uu dagay qiime aan wuxuu jooginu ka siiyey wa idaa habana hadduu dago habnan dagitaan dagitaankaasoo hayra muctaadin aan laga caado dhigan oo aan beeca lagu oqoon moogta dagitaan waxaa jira yar oo maalan shay toban jooga haddii qofka laga siiyo koob iyo toban ama labiiyo toban lama dha lama dhigi karo dagitaan khatarha la dagay laakiin shay toban jooga haddii labaatan laga siiyo waa la dagay ama shan iyo toban laga siiyo waa la dagay wa idaa habana hadduu dago marka habnan dagitaan dagitaankaasoo hayra muctaadin aan laga caado dhigan fa innahu qofkii oo wax laga gado mustarsilka ahaa yahbutu lahu lkhiyaaru khiyaara u sugnaana cala taraakhi weliba dib dhig ugu sugnaanaaho mar alla markuu ogaado in la dagay ayuu ka laaban karaa wa haadihi lqaacidatu qaacidadan cinda alxanaabilati xanaabilada agteeda xaalo ay ahaatay fiiha qaacidadan waxaa ku sugan taqyiidun xiritaan lidalaalati nahyi nahyiga dalaaladiisa la xiro cala alfasaadi fasaad uu tusayo nahyigu fasaad u tusaa ay asal aheed marka marka nahyigu fasaad tusayo waa markuu u laabto manhiyu canhuga daatadiisa ama shardigiisa u laabto marka nahyiga tusida uu fasaadka tusayo ayaa la qeydaya waxaa lagu qeydaha lagu xiraa markuu nahyigan u laabanayo shayga layska reebay daatadiisa ama shardigiisa wa haadihi alqaacidatu qaacidadan cinda alxanaabilati xanaabilada agteeda xaalay ahaatay fiiha qaacidadan dhexdeedu ku sugnaaday taqyiidun xiritaan lidalaalati nahyi nahyiga tusidiisii la xiro cala alfasaadi uu tuso fa yuqaalu waxaa laleeyahy al aslu asalka ana nahya nahyiga yadullu wuxuu tusaa cala alfasaadi fasaad ilaa idaa caada marka u noqdo maahane ilaa amrin amar amarkaoo khaarijiyin khaarij loo nisbeeyey fii cibaadatin cibaada dhexdeed ugu noqdo oo mucaamalatin ama mucaamalo dhexdeed ugu noqdo qaala almusanifu musanifkii moxamed ibnu saalix alcuthaymiin wuxuu yidhi waqad yakruju nahyu nahyigii inuu baxa laarkaa can itaxriimi xaaraamayntii uu ka baxo ilaa macaanin macaani uu u baxo macaanidaasa ukhraa kale lidaliilin daliil dartiisna uu ugu baxo daliilkoo yaqtadii keenaya daalika macnahaas nahyiga asal waxa u ah inuu taxriim keeno iyo fasaad marka mararka gabal waxaa dhici karta inuu nahyigu taxriimkii ka baxo usan taxriim keenin macno kale uu keeno taasaa dhici karta laakiin asal taasu maahane taasu daliilay u baahanta marka laleeyahy nahyigaan maanta taxriim keeni ma waa in daliil la helaa haddaan daliil la helin asal waxa ah nahyiga shayga layska nahiyey inuu xaaraam yahy waqad yakhruju nahyu nahyigi inuu baxaa laarkaa can itaxriimi xaaraamaynta uu ka baxo ilaa macaanin macaanina uu u baxo macaanidaas ukhraa kale oo taxriimkii uu faa-iideyn jiray uusan faa-ideyn oo macaani kale uu faa-iideeyo lidaliilin daliil dartiisa ugu baxaa daliilkao yaqtadii keenaya daalika macnahaas fa minhaa macaanidaasuu ka mid ahday alawal alkaraahatu nahyigu awal taxriimu keenaye karaaha inuu keenaa la arkaa daliil haddii la helo wamathaluu culamada usuuliintu waxay ku miithaaliyeen wamathaluu uu leeyahy cuthaymiin asagu ma dhihin wa mithaaluhu ma dhihin wamathalu wuxuu leeyahay asaga xoogaa ishkaal uga jiraaho wuxuusan u arkin mithaalkan sidii sawaabka ahayd saasaad moodaa wamathaluu way miithaaliyeen culummada lidaalika n lidaalika nahyigii karaah karaahada tusay biqowlihi nabiga qowlkiisa ay ku miithaaliyeen sala allahu calayh wasalam oo nabigu yidhi laa yamasana yuusan taabanin axadukum qof inin ka mida dakarow dakerkiisa biyamiinihi gacantiisa midigta ayuu ku tus yuu ku taaban qofku dakerkiisa gacanta midigta ayuu ku taaban walxaal yuu ku taabanin huwa qofku yabqulu uu kaajayo qofku markuu kaajayo xibinta taranka waa xibinta uu ka kaadiyo yuusan ku taabanin gacantiisa midigta faqad qaala aljumhuuru culummada mucdamkoodu waxay yidhaahdeen ina nahya nahyiga hunaa halkan lilkaraahati karaahu u sugnaaday taabashadan layska nahiyey waa karaaha taabashadaas ee xaaraan qadcana mahan in la taabtaa maxaa yeelay waxay yidhaahdeen waxaa tusaya inuusan xaaraam ahayn liana dakara dakarka badcatun waa gobol gobolkaasoo minal insaan qof ka mid a waa cad asaga ka mid a marka cad asagii ka mid u xaaraan noqon maa taabashadu ee xoogaa waa laga fiican yahay waayo gacanta midigtaha waxaa laga ilaalinaa waxa weyn kaadida kaadidu inay ku firdhato ila gacanta midigta waa midda wax lagu cuneen walxikmatu xikmadu xikmadaasoo min annahyi nahyiga xaggiisa ka ahaatay tansiihulyamiini waa gacanta midigta fogeyn laga fogeynayo waxyaalaha liliito aqdaarta tansiihulyamiini waa midigta fogeyn laga fogeynayo can ilaqdaari waxyaalaha qurunka ah aa gacanta midigta laga fogeynaya athaani macnaha labaad oo nahyigu u baxo al irshaadu waa hanuunin iyo toosin sida fiicnaanta badana lagu toosina ee ma ahan in waxa weeyaan qofka shaygan laga xarimayo ama waajib uu ku noqonaa wadalikaasuna mithlu qowlihi waa nabiga qowlkiisa oo kale sala allahu calayhi wasalam limucaadin mucaad uu ku yidhi laa tadacanna ha ka tegin mucaadow an taquula inaad tidhaahdo dubuura kulli salaatin salaad kasta gadaalkeed allaahumma allaw acinnii igu kaalmee calaa dikrika adiga lagu xusidaada wa shukrika lagu mahdintaada wa xusni cibaadatika cibaadada wanaaggeeda ilaahw iigu kaalme allaw igu gacan sii inaan waxa weeyaan si fiican kuu xuso si fiican kuugu shukriyo si fiican kuu caabudo ilaahu iigu kaalme haddaadan ii kaalmayn ma wanaaji kara cibaadadeeda ha ka tegin marka nabigu waa ka nahiyey inuu ka tago mana ahan macnaheedu hadduu ka tago waa dembaaba asharx lamaa dakara almusanifu musanifku markuu sheegay ana nahya nahyiga nahyiga almutlaqa la itlaaqay yaqtadi inuu keenayo ataxriima xaaraamtinimayn dakara musanifku wuxuu sheegay annahu nahyigii qad yakhruju inuu ka baxa laarkaa can hada alasl asalkaas marka hore musanifku hore wuxuu soo sheegay nahyiga haddaan qariino iyo calaamadu la socon wuxuu faa-iideynaa shaygaa layska nahiyey inuu xaaraam yahay waa macno weyn oo muhiim ah dakara markaas kadib wuxuu sheegay annahu nahyigii qad yakhruju inuu ka baxa laarka can hada alasl asalkaas asalkaas oo ah inuu taxriim keeno inuu ka baxa laarka oo macno kale keeno laakiin laa yasixu ma ansaxayo khuruujuhu nahyigii bixitaankiisa canhu cani taxriimi uu ka baxo ilaa idaa qaama daliilun daliil markuu ku istaaga maahane calaa daalika bixitaanka tusaya waa in la helaa daliil tusaya inaan nahyigan maanta loola jeedin xaaraamayn waa in daliil la helaa haddaan la helin daliil tusaya waxaa laleeyahay asalkiiyaa lagu soconaa oo ah nahyigu taxriimu keena walmacaanii macaanida allatii macaanida yakhruju nahyu nahyigu uu baxo cani taxriimi xaaraamaynta uu ka baxo ilayhaa macaanida xaggeedana u baxaa kahiiratun waa mid fara badan macaanida nahyigu uu u baxo oo markuu taxriimka ka baxo uu tuso macaanidaas waa badan tahay aaday u badan tahay minhaa macaanidaas ayuu ka mid ahaaday alwal alkaraahatu karaahiyu waa tusaa nahyigu karaahu tusaa wadalika mithaalkii ka qowlii nabiga qowlkiisoo kale wey sala allahu calayhi wasalam oo nabigu yidhi laa yamasanna yuusan taabanin axadukum qof idin ka mid a dakarahu dakarkiisa yuu taabanin biyamiinihi gacanta midigta yuu ku taabanin walxaal huwa asagu yabul u kaashayo qofka asagoo kaashaya gacantiisa midigta ayuu ku taabanin dakarkiisa waa nahyi oo layska nahiyey qofku gacanta midigta inuu ku taabto dakarkiisa markuu kaashayo faqad xamalahu nahyigaas waxay ku xambaareen aljumhuuru culummada mucdamkooda inta ugu badan culummada calaa karaahati tansiih hufidda iyo iska fogeynta karaahadeedi waa nahyu tansiih ay yidhaahdeen calaa karaahati tansiih iska fogeynta karaahadeedii ayay ku tilmaameen oo waxay yidhahdeen xaaraam maahane waa karaaha macnaha waa laga fiican yahay wey in lagu taabto ee macnuhu maahan waa xaaraan in lagu taabto maxay ugu xambaareen liqariinatin calaamaday dareemeen calaama tusayda inaan nahyigan maanta loola jeedin waxa weye inay xaaraam tahay taabashadu wa hiya qariinadaasu ana dakara dakarka badcatun gabal weeye gabalkoo mina lisaani qofka ka mid a waxa weye dakarku waa xibin qofka ka mida jirkiisa fa yakuunu masuhu taabashadiisu wuxuu noqonaa ka masil yaddi sida gacanta taabashadeeda aw irijli ama lugta taabashadeeda sidaasoo kaleetu la mid noqona wa abqa daahiriyatu culummada daahiriyadu waa baaqi yeeleen annahya nahyigan calaa asli asalkiisii ayagu waxay dhahdeen asalkii nahyigu soo maahayn xaaramayn qofku markuu kaashaa gacantiisa midigtaa xibintii taranka ee uu ka kaajaa inuu ku taabtaa xaaraan weeye nabigana nahiyey nahyiguna xaaraamnimu keena halkii u daayan ayagu wuxuu yidhi doctor khaazi wa fii qowli lmusanifi musanifka qowlkiisa oo uu yidhi wa mathaluu culamada usuliintu waxay ku mithaaliyeen ishcaarun dareensiina ku sugan biannahu musanifku laa yartadiihi inuusan mithaalkaas ka raalli ahayn ilaa annahu musanifka laftirkiisu jazama waa gooyey bilkaraahati karaahada oo inay karaaha tahay isaga laftirkiisu waa jasmiye oo waa caddeeyey fii sharxi zaad zaad almustaknica markuu sharxaya kitaabkiisa faa'iidada badan ee la yidhahdo asharxu lmumtic ayuu ku caddeeyey taabashadaasu inaysan xaaraam ahayne karaaha ay tahay athaani macnaha labaad oo nahyigu uu u baxo markuu ka baxo taxriimka al-ishaadu waa toosin iyo hanuunin ka qowlihi sida nabiga qowlkiisa oo kale sala allahu calayhi wasalam oo uu nabigu ku yidhi limucaad radia allahu canhu usiika waa kuu dardaarmaa yaa mucaad mucaadow laa tadacannaa ha ka tegin an taquula inaad tidhaahdo dubuura kulli salaatin salaad kasta gadaalkeed allaahumma allah acinnii iigu kaalmee calaa dikrika lagu xusidaada wa shukrika lagu mahdintaada wa xusni cibaadatika cibaadada wanaaggeeda ilaahu inaan si fiican kuu xuso oo si fiican kuugu shukriyo oon cibaadadaada wanaajiyo si fiican kuu caabudo allow igu kaalme fa qowluhu nabigeena qowlkiisa ou yidhi laa tadacana ha ka tegin siiqatu nahyin waa siiqa nahyi laadi nahyada ku jirta wal aslu asalka fi nahyi nahyiga wa asalana nahyiga almutlaqi la idlaaqay ataxriimu waa xaaraamtinimayn laakinahu nahyigan surifa waa la leexiyey hunaa halkan oo taxriimkii waa laga leexiyey lil irshaadi hanuunina loo leexiyey ila alficli samaynta laysku hanuunina macnaheeda ducadan ku ducayso marka aada salaada ka baxdo intaas weeye taasaa laisku hanuunina iyo walxafi boorin weeye caleyhi ficilka laysku boorina ducadaas inaan laga tegin oo la sameeyo aa laysku boorina walacala alqariina waxaa dhici karta calaamadda calaamadda assaarifata ka leexiday nahyigan taxriimkii annahu lafdigaanu ducaan waa duco waa duco ducaduna waajib ma ahan ducaduna waajib ma ahan halkaas halkaas waajib ma ahan marka sidaasaa ka leexiday sidaas darteed laa tadacana nahyigaas ma ahan taxriim oo qofkii ducadan ka taga inuu xaaraan ku dhacaya maaha wallahu subxaana wa tacaala aclam sala allahu wasalam wbaarak calaa nabiyina moxamed